ooyinka u dhow xadka koonfurta lubnaan waxay isu bedeleen goobo cidla ah iyadoo meelihii ay u qaxeenna ay tiradii dadku la balnaabantay dadka ku nool deegaanka kafrasin ee nabatiya ee koonfurta lubnaan kuwaasoo tiradoodu ahayd laba boqol ayaa hadda marti gelinaya shan boqol oo qoys oo soo barakacay faatima ramaal iyo qoyskeeda ayaa halkan hoy ka helay laakiin hubaanla'aanta uu dagaalku sababay ayaa iyada ka dhigaysa inay mar walba diyaar u ahaato inay meel kale u dhaqaaqdo markii aan halkan nimid nabad baan ku jirnay annaga oo rumaysan inaan guryaheennii ku noqon doono bil ama laba kadib laakiin inaan deegaankeenii ka soo maqnaano labaiyo toban bilood way nagu adag tahay waan u hilownay waxaan doonaynaa inaan dhaqso u noqonno ayay tidhi qoysaska kale ee soo barakacay sida qoyska maxamuud mawaasi ayaa gabaad ka dhiganaya iskuul ay dowladda lubnaan u beddeshay goob dadka lagu qaabilo sida iskuulkan ku yaala magaalada taayar gurigii qoyska maxamuud oo ku yaallay degmada caytaruun ayaa waxaa lagu burburiyey duqayna israa'iil fulisay waxa uu sheegay in xaaladoodu ay aada u xun tahay waxaan helnay xirmooyin cunto ah laakiin marka laga hadlayo taageero xagga maaliyadda oo dhinaca dowladda ah waxaan dareensannahay inala dayacay dagaalkii laba kun iyo lixdii dowladdu sidan way ka wanaagsanayd ayuu yidhi dhibaatada bini'aadanimo ee lubnaan ayaa culayska saartay xukuumadda dalkaas taasoo dhaqaale xumo la tacaalaysay ilaa sannadkii laba kun iyo labaatan shaqaalaha deegaanada maxalliga ayaa sheegay in kaalmadii caalamiga ahayd ay gaabis noqotay murtada muhna waxa uu ka tirsan yahay dowladda hoose ee magaalada taayar qaybteeda gargaarka sanadkii hore toddoba kun oo qoys oo diiwaan gashanaa ayaa helay xidhmo cunto iyo qalabka nadaafadda jidhka afar mar oo keliya inkasta oo ay ahayd inay helaan hal mar bil kasta ayuu yidhi xiisadda hadda xadka ka soo cusboonaatay ayaa gashay sannadkii labaad taas oo laga yaabo inay isu beddesho dagaal buuxa oo ay lubnaan ku lug yeelato goobaha hadda dadka u ah kuwo aamina ayaa noqon kara meelaha xiga ee ay tahay inay dadku ka qaxaan